kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare rooble oo xalay muqdisho kula kulmay madaxda galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed madaxweynihii hore ee hirshabeelle oo ka hadlay waanwaanta laga dhex wado madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble maamulka gobolka hiiraan oo jarnaal xuud ku eedeeyey inuu weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo u socday howlgal ka dhana al-shabaab jarnaal abuukar xuud oo kasoo horjeestay maamul oo kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle oo beeniyey in isagu uu lahaa mas-uuliyadda dagaal shalay ka dhacay duleedka beledweyne guddiga doorashooyinka puntland ayaa doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ku-meel gaar ah kadib iscasilaadii guddoonka guddigaas iyo ra-iisul wasaarihii dalka suudan oo iscasilay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwa idaacadda dalsan ugu dooroon waa isniin taariikhduna ay tahay saddexda bisha koowaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle kulankaas oo ka mid ahaa shirar duceedyo oo hordhac u ah shirka wadatashiga oo la filayo inuu muqdisho ka furmo ayaa yimid kadib waanwaan labada dhinac laga dhex waday maalmihii dambe iyadoo saddexdan madaxweyne ay taageersan yihiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa horey ula kulmay madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo iyagu taageersan ra-iisul wasaaraha iyo shirarka uu ku baaqay in lagu saxo khaladaadka doorashada axmed qoorqoor iyo lafta gareen ayaa si cad u diidanaa tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyadoo ku doodayay inaysan jirin wax khaladaada oo ka dhacay doorashada golaha shacabka islamarkaana ay sidii ay ku bilaabatay ay ku wadi doonaan inta harsan waxayna kasoo horjeedeen tallaabooyinkii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ku ceeriyey xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka maamulka gobolka hiiraan ayaa jarnaal xuud ku eedeeyey inuu weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo u socday howlgal ka dhan ah xarakada al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in jarnaal abuukar xuud uu shalay jidka u galay kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda oo u socday howlgal xarakada al-shabaab ka dhan ah taas oo duleedka magaalada beledweyn uu dagaal saacado qaatay ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo jarnaal xuud waa sida uu cali jeyte hadalka u yidhi
waxaa u galay nimankii halka sane meeshaan qoryaha la warwareegaye abuukarxuud iyo iyo maxaanku ihahdaa ayaa u galay nin bay ka dhaawaceen oo hadda magaalada jira ciidanka oo magaalada dhaawac ku jira ayagana buurahaasay ku farxadeen oon kaga nimid oo hadda aan kaga nimid sababta annaga naloo xabadayoo shabaab loogu cararayaa maxay tahay waxaan adduunka u sheegaynaa oon hay-adaha amniga u sheegaynaa oon amisom u sheegaynaa inay rileeshin la leeyihin shabaab shabaabay rileeshin la leeyihin biayu sabab buurtaaska xagga shabaabaa jooga ayagiina waa jiraan haye oo ma annagu ku badbaadno haddaysan shabaab rileeshin la lahayn waa ay ciidamadan ula dirirayaan shabaabkan ugu cararaya sabab anigu maan u carar buurtaanka xagga oo shabaabaa maan ka nabad galo qofka inta ciidan la diriray dhankii shabaab jira u cararaya maxaa lagu sifay karayaa oo kale aad iyo aad aad u mahadsantihiin howlgalkaasaa qorsheenu ahaa ilaa uu soo afjarmana kuma laabanaya magaalada beledweyne
dhinaca kale jarnaal abuukar xuud ayaa oo kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle ayaa beeniyey in isaga uu lahaa mas-uuliyadda dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada beledweyne cabdinaasir alcadaale ayaa warkan sii dhammaystiraya jenaraal abuukar xaaji warsame oo loo garanayo jenaraal xuud ayaa waxa uu kasoo horjeestay hadal dhowaan kasoo yeeray maamulka hirshabeelle kaasi oo ku aadanay in al-shabaab uu xiriir leeyahay jenaraal xuud oo muddo dheer kasoo horjeeday maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu beeniyey inuu isagu lahay mas-uuliyadda dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana sidoo kale uu beeniyey inuu wax xiriir ah kala dhexeeyo dagaalamayaasha al-shabaaba jenaraal xuud oo waraysi gaar ah siiyey b b c da ayaa waxa uu sheegay in dagaalka shalay ka dhacay deegaanka qowlada oo qiyaastii labiyo toban kilomitir waqooyi uga beegan xarunta gobolka hiiraan ee beledweyne uu ahay mid isaga lagu soo qaaday oo lasoo weeraray goobo uu sheegay inay ku sugnaayeen ciidamadiisa waxaana intaa uu ku daray in weerarkaas ay kusoo qaadeen ciidan ka socday maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale gobolka hiiraan ah kuwaasi oo uu ku eedeeyey inay weerareen fariisimo ay lahaayeen ciidankiisu waxaa sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya uu ku eedeeyey jenaraal xuuda in ay diiday inuu wax wada hadal ah la galo iyo sidoo kale heshiis miro dhala sidaa darteedna uusan diyaar u ahayn caburin lagu sameeyay ciidamadiisa waxaana sidoo kale uu intaa ku daray in maamulka hirshabeelle uusan aqoonsanayn sidoo kalena uu la dagaalami doono hadalka kasoo yeeraya jenaraal xuud ayaa imaanaya saacada kadib markii maamulka gobolka hiiraan uu jenaraal xuud ku eedeeyey in ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda uu la socday waa kuwaasi oo howlgal u socday lana dagaalamaya al-shabaab balse ciidan ka amar qaata jenaraal xuuda ay wadada u galeen gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jiite cusmaan oo la hadlayay warbaahinta ayaa jenaraal xuud iyo ciidamadiisa ku eedeeyey in ay gacansaar leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab maadaama uu sheegay in ay wadada u galeen xilli ay dagaal kula jireen dagaalamayaasha al-shabaab
adsanid guddiga doorashooyinka puntland ayaa doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kumeel gaar ah kadib iscasilaadii guddoomiye guuleed saalax iyo ku-xigeenkiisa jaamac xirse war-saxaafadeed ay soo saareen guddiga ayaa waxay ku sheegeen in doorashada aysan ku imaan doonin wax dib u dhaca sidaa darteed ay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kumeel gaar ah madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ka hadlay waanwaanta laga dhex wado madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kadib khilaaf mar kale soo shacbaxay bishii dhammaatay ee diseembar toddobiiy labaatankii bishii dhammaatay ee diseembar labada kun kow iyo labaatankii ayaa la sheegay in is-hor istaag lagu sameeyey shaqada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble kadib markii xafiiskiisa la dhigay ciidamo ka tirsan kuwa madaxtooyada khilaafkaas ayaa xirka isku sii shareeray wuxuuna sheegay madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare in waanwaanta ay haatan ka socoto hal dhinac waa siduu hadalka u yidhi
in saq dhexe ra-iisul wasaarihii la weeraro oo subaxii markau soo toosay xafiiskiisii ciidamo ku wareegsan in yimaado weliba geesinimuu sameeyey oo wuxuu ku adkaystay inuu naftiisa halis geliyo si uu u muujiyo waxa socdaah inaysan sharci ahayn tilaabta ku xigta qof kastana waa ogyahay ra-iisul wasaaraha lasoo xiri lahaa laakiin waa waan hal dhinac ka socota oo wasiiradii madaxweynaha u dhowaa iyo maamul goboleedyadii madaxweynaha u dhowaa waan waanay wadaan waan waan lama dhaho taas taas hoosaasinaa la dhahaa
waa maxamed cabdi waare madaxweynihii hore dowlad goboleedka hirshabeelle warkaas subaxnimadan waxaad ka dhagaysanaysaan dalsan muqdisho ra-iisul wasaarihii dalka suudaan cabdula waa cabdulaahi xamduug ayaa ku dhawaaqay in uu iscasilay arrintan ayaa timid kadib markii uu xalay khudbad u jeediyey shacabka suudaan taasoo ugu hadlay xaaladda dalka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in uu geed gaaban iyo weliba geed dheer u fuulay sidii uu wax ugu qaban lahaa xaaladda cakiran ee dalka suudaan laakiin aysan suuragal waa laakiin aysan suuragelin in uu arrintaas ka miro dhaliyo maalmahan waxaa dalka suudaan ka socday banaanbaxyo looga soo horjeedo afgembigii fashilmay ee ay ciidamadu sameeyeen dadka sameynaya banaanbaxyada ayaa dalbanaya xukuumad rayid ah iyadoo ciidamadu waa ciidamo fara badan ay u baxsadeen dhanka siyaasadda dhowr jeer waxaa la jaray adeegyada internetka si loo xakameeyo banaanbaxyada waxaana la xiray dad badan oo ka qayb qaadanayay mudaharaadyadii ka dhacay dalka suudaan warkii aad kala socoteen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho waa nagiinta ciddii ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah waxay dib nooga daalacan karaan bartan internetka ku leenahay radio dalsan com
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa tala la hel